annaga oo ah guddiga difaaca wasiiradii ku jiray ee dawladda puntland gacmo furo inaad ku soo dhowaataan waxaanu idinka rajaynaynaa inaad noqotaan mujaahidiin ay xusto taariikhdu guul iyo gobaninoo u soo hooya ee shacabkooda iyo dhulkooda waana idinka rajaynaynaa in sha allahu tacaala sida aad la socotaan gardar gardar kuma socno innagu ma aha cidda wax gardaraysatay innaga ma aha waa layna soo doontay niman jeegaan la yidhahdaa ina soo doontay jeegaantu malaha waxay is yidhaahdeen ingiriiskii waa wax idin xarxariiqay waxaan rabnaa arrintaas hadday ingiriis yihiin horey sidii loo sheegay meelaha ingiriis joogo waa yaqaaniine dhulka dad baa leh ummad baa ilaahay ku abuuray dadkaas ummaddaa ilaahay ku abuurayna waa ummadda ka saaraysa ciddii ku soo xadgudubta gaal iyo muslimba ha noqdo qofka kugu soo gardarrado oo gurigaaga kugu yimaada waa diiniyan inaad iska celisid waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan kuwa geesiyiina taariikhduna xususto haddii alla idmo guul iyo gobonnimo dhammaanteen guushuna waa soo dhaqsanaysaa haddii alla yidhaahdo kana u yimi inay xoreeyaan dhulkoodii iyo waddankoodii ka qayb qaataan ciidamada puntland ee xoraynaya xoraynta inay ka qayb qaataan cadowgaa ku soo duulay mucallimiintaan dalkoodii ku soo duulay inay inay la dagaalamaan oo ka saaraan dhulkooda waxaa dhaba inay iyagu yihiin kuwii xaqa ku taagnaa ee mujaahidiinta ahaa ee waddankooda inay u dhintaan aan xaqa ahayd kuwa ka soo hor jeedaana inay yihiin kuwa dulmi lagu keenay dal aanan ahayn dada aanay waxu wanaagin ku soo duulay halka waxaynu isugu nimi inaynu la kulanno ciidan ka soo ka yimi jiidda hore jiidda sool iyo sanaag ciidankaas aad halka ku aragtaan oo ah ciidan ka soo ka dhiidhiyey foolxumada lagu hayo shacabka reer sool iyo sanaag waxaannu rabnaa inaan halka idinku soo dhowayno